Mashruuca xarigjirka guryo cusub oo loogu talagalay dadka danta yar ayaa ka dhacday mid ka mid ah xaafadaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Munaasabadda xarigjirka ayaa waxaa kasoo qayb galay kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna gudoomiyaha Golaha Wakiilada Koonfur Galbeed, xubno ka tirsan Golaha Wasiirada, maamulka degmada Baydhabo iyo mas'uuliyiin ka socday hay'adda Camuud Foundation oo hirgelisay mashruuca guryahan. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay mas'uul ka socday hay'adda Camuud Foundation iyo gudoomiyaha degmada Baydhabo kuwaa oo faahfaahin ka bixiyay heerarka laga soo maray dhismaha guryahan.
oo muslimiina loo soo dhig annagu reer baydhaba ma nihin laakiinse dhiiggan reer baydhaba ka laha wanaagiyo iyo iyo iyo masabka baydhaba ay lahayd ayaana anigu qiraya dadkan ka soo jeedaana qiraya camuud meel walba oo soomaali ay joogto cari soomaaliyeed way ka shaqaysaa waxaanan rabnaa inaan soo celinno xitaa filibiin baan ka shaqaynay siriyaan ka shaqaynay salvador baan ka shaqaynay wadan waxaan rabnaa cisadii iyo maamuuskii soomaali lahayd ayaan hoosta ka xariiqayaa inaan soo celinno oo la ogaado dad soomaali wax qaata maahee dad soomaali wax celiyaan aynay jiraan amuud dhista guryagan oo ciidan qurux badan oo lamadii madyoonto kooyan waxyaabaha maamulkii oo kala hadleen ka mid haytay in dadka masaakiinta ahoo abaarta barakaciyada ama cimilada barakaciyeen dhul lanhala kabaadamay ba guryaa lanka dhisa marka ingeyka natiijadii uun aragnamay buu arag eed lanka faraxsinyo maynka mahadnaqaana hay-adda amuud foundation may buu dadaalka iyo juhdiga iyo may buu geliyahayta deegaankan koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo sii may buu kaalankan qaadata in la taageero dadka may buu masaakiinta ahoo dhanka kale kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha wakiilada doctor siciid cali faqi ayaa u mahad celiyey hay-adda camuud foundation hay-addana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay runtii dadaalka ay waddo ay sii ballaariso ummadda soomaaliyeed meelo badan ayay ku dhibaataysan tahay way xirxiran tahay dadkan waxay ahaayeen dadkii waddanka la rabay inay maaragtay wax soo saarkood ka qayb galaan maanta nasiib darra waxaa dhacday inay i d bs yihiin oo maaragtay aysan dhaqaaqi karin tuulooyinkood laga soo bursaday dhibaatadaas darteed maaragtay inaad maaragtay aada qayb ka noqotaan xuquuqda ay leeyihiin sida basic rightska oo bini'aadinka ah inuu shelter hero shelterkii a u suurtagelisaan cayaalkoodna maaragtay maanta ay helaan meel ay ku harsadaan iyo iyo haweenkaba marka runtii mashaariicda kale awadiina waa idinku dhiirigelina guryahan cusub ee laga hirgeliyey mid ka mid ah xaafadaha magaalada baydhabo ayaa loogu talgalay dadka danta yar ee kasoo barakacay abaaraha iyo daadadka ku dhuftay deegaano ka mid ah maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya